asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eb sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waana sheekooyinkeennii sida joogtada aynu halkan ugu wadaagi jirnay waxaalaana halkan ka soo jeediyaa aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan maantana waa mid ka mid a saddexleydeennii waxaa la yidhi saddex barbaar uma roona waxaa la yidhi barbaar saddex uma roona talow barbaarka saddexda xaale aan u roonayni maxay tahay waxaa la yidhi barbaar saddex uma roona haye saddexdaasaan balyare jilcinaynaa aan barbaarka u roonayn waxaa la yidhi barbaar saddex uma roona bawd saaxad haye bilis hilmaan haye iyo biirsi la'aan saddexdaasi barbaar uma roona haddaan yaro jilcinno waxaa weeye bawd seexad waa barbaar iska marti ah oo kolba heer marti ah ma ahan xitaa isagu ma ahan heerkooda keliya ma aha inuu bawdka gurigooda seexdo keliya ma aha dee hadduu gurigoodii joogo waaba nin heerkoodii joogo iskaa bulaa maogta xitaa gurigooda hadduu joogo oo ninku labaatan iyo shan dhaafo iyadoo lafteeda waxay ku tahay waa bawd seexad waa un heerka bawdkiisa unbuu iska seexanayaa bay ka dhigan tahay sababto isagaa laga rabaa inuu horumar la yimaado xooggii ummadda ah oo caqligii ummadda ah oo garashadii ummadda ah waa markaan si caadi ah u hadlaynadii waxaa weeye bawd seexad waa inuu marti iska ahaado xaafadahaas un canjeerada ka cuno heblaay maxaad dubaysaa kolba dhaho gabadh canjeera dubaysa intuu ag fadhiisto taa iyadii ihi barbaar uma fiicno waa kow waa labe bilis hilmaan inuu haween hilmaamoba haweenka inuu hilmaamo iyo shukaansigii iyo dhexgalkii iyo maaragtay tabacii tabacu wuxuu ka bilowdaa ninku inuu hawoodo oo horta balguur ku hawoodo oo heer dhisid ku hawoodo oo beer qodasho ku hawoodo taasuu tabacu ka bilowdaa kow tabacu wuxuu ka bilowdaa ninku horta bal haweenka ha u mohdo waa qayb tabaca ka mid haweenku wax la tabcada dad baa u fiican waa kow mar hadduu hilmaamo haweenkii uusan haweenba eegin ama uusan dan ka lahayn ama uusan maaragtay qoys iyo heer iyo caruur la dhala iyo islaan la maamulo iyo waxaasba usan u jeedin iyadana wax baraka ah oo uu leeyahay oo barbaarkaa lagu tilmaami karaaye ma jiraan bay ka dhiganta waa qodobka saddexaade waa biirsi la-aan biirsigu waxa weeye inaad wax aruursato oo aad nin jeebkiisa wax ku jiraan oo kayd leh oo dhaqaalo kaydi uu isaga jeebkiisa ku jiro oo wax haya inaad ahaataa weeye saddexdaa haddii lagaa waayo ama iskudayadoodii lagaa waayo barbaarkaasu waxay u daran tahay uma roono weye saddexaasu midna kuuma roono oo saddex arrimood oo adiga midnoodna kuu roon tahay maba ahan sidana inan leedahay marka saddex barbaar uma roona bawd seexad bilis hilmaan iyo biirsila'aan saddexdaasiba barbaar uma roono haddii saddexdaas laga waayo oo uu saddexdaa arrimood samayn waayo nin xilkiisii gabay nolosha ka dhacay sakaraad ah meelihiisa taagan dulliyoobay aan waxtar ahayn wax soo saar lahayn qiimayn lahayn oo ugaadhoobay oo shacaba oo aan maaragtay waxba lagu hallaysan karin ayuu noqon hayaa waana amuuraha hadda la dhihi karo barbaarta soomaalidu way u badan tahay inteedii badnayd nairobi bay ama meelahay taagan yihiin ama laadhuu bay ciyaarahayaan ama balaayo kaley ruugahayaan ama howlo kaley hayaan waana arrimaha dib u dhaca farada badan ee nolosha qaybaheeda kala duwana soomaalida ku keenay waa nolosha keentay barbaarada soomaalidu inay noqdaan kuwa lagu danaysto qabyaalad loo diro musuq maasuq loo diro waxadis loo diro ololo loo diro hoog iyo ba oo dhan howl kastaba in lagu fushado waxyaalaha keenay waa waxyaalaha barbaarta haystaa iyo waxyaalaha barbaarta laftooda oo wax wacyigeliya dhiirigeliya ama dareen ku beera aan haysanin waana amuuraha hoose eed moodo soomaalida barbaar iyo gashaantiba in maarata dibdhac weyn soomaalida uu ka haysto mahmaahda maanta ah ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa oo la yidhi dad iyo weel godanba waa la aruuriyaa dad iyo weel godanba waa la aruuriyaa waa dad iyo weel godanba waa la aruuriyaa